wasiirka wasaaradda gargaarka maamulka koonfur galbeed ahna gudoomiyaha guddiga ilaalinta sahayda gargaarka bini-aadamtinimada cabdinaasir cabdi caruush ayaa magaalada baydhabo ku qabtay kulan diiradda lagu saaraya sidii looga hortagi lahaa in la musuq maasuqa gargaarka loogu talagalay dadka danyarta ah kuwaasoo ku nool deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro xubno ka socda hay-adaha taageero dadka danyarta iyo maamulka degmadaasi wasiirka wasaaradda gargaarka maamulka koonfur galbeed ahna gudoomiyaha guddiga ilaalinta sahayda gargaarka bini-aadamtinimada cabdinaasir cabdi caruush ayaa ka waramaya kulankan magaalada baydhabo waxaa ilaahay mahadiisa maanta inuu magaalada baydhabo noogu qabsoomay kulankii u horreeyey ee guddiga heer wasiir ee ilaalinta gargaarka bini-aadamnimada sida uu qabo sharciga madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigeena u seexay oo ilaalinaya gargaarka bini-aadanimada si loo xaqiijiyo inuu u gaaro dadka loogu talagalay kulankan waxaa kulankeeni kood maanta aan isugu imaanay waxyaalo badanaa laga hadlay laakiin qodobada ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen inaan iska wareysanay xaaladaha iyo sida ugu habboon oo sharcigan loo loo fuli karo sidii loo awood siinayo ciidamada booliiska iyo maxkamadaha si ay shaqadooda ayagana u gutaan waxaa la farayaa maxkamadaha iyo hay-adaha ilaalinta sharciga koonfur galbeed inay fuliyaan sharcigaas siduu madaxweyneha u seexay dowladduna ay gacan ku siinayso fulinta sharcigaas bulshada koonfur galbeed soomaaliyana dowladdooda waxay u ballan qaadaysa in qof walba uu xaq u leeyahay inay gaarayaan oo qofkii jidka u gala ama si qaldan u isticmaalana tallaabo sharci waabsaan laga qaadi doono guddiga shirkooda soo socda wuxuu yeelan doonaa bisha sebtembar labadeeda sanadka laba kun labaatan shan waa mahadsantiin kulankan ayaa door muhiima ka qaadan doona sidii bulshada magaalada baydhabo ay u heli lahaayeen gargaar bini-aadamtinimo oo dhammaystiran kaasi oo laga ilaaliyay in la musuq maasuqo